maxaa la yidhaahdaa ahlu jannahu markaas ay gelayaan marka wowdaas ayay maaragta tusinaysaa buu leeyahay su-aashaas yani maarata jawaabteedana sheekhaa ka jawaabay waa taas yani xadiidkii aayadda marka iskama hor imaanayaan maxaa yeelay wafutixadaas waxay tusinaysaa shay inuu ka hormaray intaana la furin ka hor sidaa darteed inay tahay shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam baabu sheekhu wuxuu leeyahay raximah اllahu raaju إkhraaجu bacضi الcusaati min الnaari biraxmat اllahi bغayri shafaaca waاttisaacu اljannati can ahliha yani wuxuu fasalkan shaarixa u caqiday cunwaankan u dhigay dadka cusaadda ahee naarta galo waxaan soo aragnay duruusteenni hore aan ku soo marnay inay bishafaaca ay ku soo baxayaan oo ambiyadii iyo maaragtay dadkii saalixiinta ay u shafeecayaan ayaan soo aragnay hadda inay dad yacni bikayri shafaaca ayadoonan wax bani aadam ama makhluuq u shafeecay aanan jirin inay naarta ka soo baxayaan dadka cusaadda ay naarta galay raxmadda ilaahay subxaanahu watacaalana ay ku soo baxayaan iyo fadligiisa oo uga soo saarayo uma wuxuu kaloo ka hadli doonaa sheekha itisaacu ljannati can ahliha dadkii adduunka yacni markay ka tageen aakhare tegey oo sidaa jannada ku galay jannadii ma buuxin karaan markii jannada buuxsanto dadku markay galaan baa waxaa ka soo harayo yacni maaragtay nifaas aad u weyn ayaa ka soo harayo marka dadkaas jannada sida ay waasac u tahay aysan dadka buuxin karin iyo wuxuu rabbi subxaana wa tacaala dadka uu ku buuxin doono ayuu sheikhu ka warramaya oon arki doonna insha allahu tacaala waxaanan ognahay wuxuu qariraa sheikha raximah اllahu caqiidada dadka ahlu sunnaha caqiidadooda ayuu taqriirinaya wuxuu leeyahay sheikha raximah اllah wayukhrij اllahu alla wuu soo saaraa min annaari naarta wuxuu ka soo saaraa aqwaaman dad ayuu ka soo saarayaa bigayri shafaacatin shafaaca la'aan ayuuna kaga soo saaraa ilaa axaadiistii shafaacada waa noo soo hormartay in maaragtay malaa'igta iyo ambiyadu iyo kulli inay shafeecayaan waa soo aragnay oo saas ay uga soo baxayaan maaragtay naarta dadka uga soo baxayaan bigayri shafaacatin ayuu rabbi subxaana wa tacaala uga soo saaraa weeyaan bal bifadlihi iskada bal iska dhaaf inay shafaaco tahay oo cid kale u shafeecdee bifadlihi allah dheeraadsiintiisa iyo waraxmatihi naxariistiisa oo addoommadaas cusaadda u naxariistay ayuu uga soo saaraya allah subxaana wa tacaala marka arrinkaas waxa weeye qof kasta waana madhabka ahlu sunnaha wey madhabka ahlu sunnuhu ay qabaan waxa weeyaan qofka yacni maaragtay saaxibulkabiira ah oo dembi ou la yimid darteed cadaabka ilaahay ku galay in allah subxaanahu wa tacaala bishafaaca wa bikayri shafaaca labadaba uga soo saarayo shafaacadii dadka ay makhluuqa shafeecayeen waa soo aragnay bikayri shafaacana allah fadligiisa iyo karamkiisa inuu uga soo saarayo marka cid alla ciddii man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min iimaan ay qalbigiisa ku jirtaahi laa yukhalladu fi nnaar madhabka ahlu sunnuhu waxaa weeye in yar oo iimaana qofka qalbigiisa ku jira ku jiraahi waxa weeyaan naarta lagu waarin maayo maxaa yeelay allah wuxuu leeyahy in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau marka wuxuu dhaafayo wixii shirki ka soo haray allah subxaana wa tacala addoommadiisa waa u daynaya waxa marka arrinkaas tilmaamayo sheikha uu ishaaray xadiidka yacni maaragtay bukhaariyo muslimba ay warinayaan xadiidu abi saciidin alkhudri radia allahu canhu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yaquulu allahu allah baa wuxuu odhanay shafacat almalaa'ikatu malaa'igtii way shafeecdayoo dad baa ilaahay sababtooda naarta uga soo saaray wa shafaca annabiyuuna ambiyadiina way shafeeceen wa shafaca almu'minuuna dadkii mu'miniinta ahaana way shafeeceen walam yabqa ilaa arxamu araaximiin wax ba haray waa maxay allihii arxamu araaximiin ahaa mooye cid kaloo harta ma jiro wixii shafaaci karoo dhan way shafeeceen shafaacadooda baa ilaahay subxaana wa tacaala naarta uga soo saara dadka cusaada ee mu'miniinta ah markaasuu nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam allah baa wuxuu samaynaya fayaqbidu qabdatan min annaar cantooba ayuu ilaahay soo cantoobinaya soo qabanaya naarta ka soo saaraya fa yukhriju minhaa wuxuu ka soo saaraa allah subxaana wa tacaala naartii qawman lam yacmaluu khayran qadtu dad aanan weligood khayr samaynin ayuu rabbi subxaanahu watacaala cadaabka uu ka soo saaraya uu ka soo bixinaya naarta uu ka soo saaraya weeyaan yacni weliba wuxuu leeyahay riwaayada kusii daraysa waqad caaduu xamaman yacni ay gubteen oo madoobaadeen oo eber noqdeen ayuu rabbi ka soo saaraa subxaanahu watacaala naarta ayuu dadka noocaas oo kaleeta weligood aan khayr samaynin ayuu kaga soo saaraya laakiin yay khayr samaynine qalbigoodabaa waxaa ku jiro yani iimaan baa qalbigooda ku sugan wey muminiin wey waana cusaad wey laakiin wax khayroo daaca ay sameeyeen lama arko markaasuu rabbi subxaanahu watacaala bifadlihi waraxmatihi ayuu uga soo saaraa cadaabka weeyaan marka qaybta faqradaasi xadiidkaas ayuu sheekhu tarjamaya weeyaan wayabqى fi اljannati fadl can man dakalaha min ahli اdunya wayabqى waxaa baaqi noqonayo fi ljannati jannada waxaa ka baaqi noqonayo fadlun dheeraad dhul waasac oo nafaas weyn ayaa baaqi noqonayo harayo oo aan la degin caman dakhalaha dadkii galay buu maaragtay dheeraadka ka soo haraya oo min ahli dunya dadkii ahlu dunyada ah adduunka ahlkiisa ahaa dadkii ahlu adduunka ahaa markay jannada galaan ma buuxin karaan jannada ilaahay subxaana wa tacaala dhul waxaa ka soo haraya meel aan la degin oo aad iyo aad u weyn oo fadli ah dheeraad badan baa ka soo haraya markii halkaas arrinta marayso allah jannadana inuu buuxiyo waatuu ballan qaaday naartana uu buuxinaayo naarta waa tii la yidhi yowma naquulu lijahannama hal imtala'tii wa taquulu hal min masiid waan soo marnay axaadiistii ou nabigeenna calayhi salaatu wasalaam noo sheegay hal min masiid bay odhanaysaa xataa yadaca arabbu qadamah ilaa ilaahay subxaanahu watacaala gomadiisa uu ka saaro yacni fayanzawi bacduhaa ilaa bacdin markaasay qaarkeed qaarka kale isku dulmaysaa ee ayada khalqi loo abuurayo oo maaragtay la gelinaayo ma jiro weeyaan qadamka ilaahay subxaana wa tacaala uu nabigu u sheegayna horaa uga soo hadalnay qadamkaasi laysa ka qadami alinsaan bani aadamka oo kale a makhluuqaadka qadamkoodii gomadoodo kale ma aha qadamun yaliiqu bijalaalihi waa gomad ilaahay u cuntanta iyo cag u cuntanta buu leeyahay teenoo kalena aanan ahayn xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeedana aanan garanaynin laakiin waa sugaynaa mana ta'wiilinayno madhabka ahlusunna waljamaaca madhabka ahlulxadiidka waa ariiqadaasi weeyaan ama ahlujannaha markii ahlujanno la tago iyada waxaa weeye wuxuu shiikhu leeyahay fayunshiu allaahu aqwaaman dheeraadkii soo haray lama maaragtay laisku keeni maayo laisku soo uruurin maaye fayunshiu allaahu alla wuxuu abuurayaa aqwaaman dad ayuu u abuurayaa kale markuu u abuuro fayudkhiluhum aljanna jannada ayuu gelinayaa dad aanan wax xumaana aanan samaynin si ay u buuxiyaan ayuu rabbi subxaanah wa tacaala yeelayaa oo sidaa u abuuraya wey lanna jannada waad ogtihiin carduha samaawaatu waalardu buu ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay balarkeeda inay samaawaadkii ardada ay maaragtay oo kale ay la mid tahay marka waasacnimadeeda darteed ayaynan u buuxsami karaynin marka ilaahay subxaana wa tacaala khalqi kale oo maaragtay u abuurayaa markaasuu rabbi ku buuxinaya subxaana wa tacaala wa asnaafu maa tadamanathu daaru laakhira waxa ay daaru laakhira kulmisay nuucyadeeda oo min alxisaabi xisaab ah aakhira in las xisaabin doono wahawaabi walciqaabi ah markii la xisaabo dabadeed dadka la xisaabiyo kii khayr lana yani hawaab la siinayo la hawaabinaayo kii ciqaab mutaystana la ciqaabayo waljannati wannaari naar iyo janno inay qiyaamo dhexdeeda tahay wa tafaasiilu daalika yani wa tafaasiilu daalika waxaas aan soo sheegnay tafaasiishooda oo la kala bixbixiyo oo la saarsaarayo adiladeedii madkuuratun fi lkutubi almunazala waxaa lagu sheegay kutubtii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey ayaa lagu sheegay kutubtuu rabbi soo dejiyo min asamaa'i samada uu ka soo dejiyey ayaa lagu sheegay oo ambiyadii lagu soo dejiyey kulli waa lagu sheegay arrintaasi wey tafaasiisheeda waa lagu sheegay weeyaan waxaa kaloo lagu sheegay walaathaari ahartii oo min alcilmi ma'huuri cilmigii lasoo raray oo lasoo guuriyey can alambiyaai ambiyada laga soo guuriyena waa lagu sheegay kutubou rabbi soo dejiyo samada ka soo dejiyey ayaa arrimaha qiyaame iyo axwaasheeda iyo kulli lagu faahfaahiyey oo kitaabka qur-aanka uu dambeeyo waxaa kaloo lagu faahfaahiyey ambiyada wixii laga soo guuriye oo cilmi ahaana way sheegeen ambiyadii nabigeenna ka horreeyey calayhi salaatu wasalaam wa fi lcilmi alma'huuri can muxamadin sala allahu calayh waali wasalam nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam cilmigii laga dhaxlayna dhexdiisana waa lagu sheegay tafaasiishaasi min dalika kaa waxaa ku sugan cilmiga nabi ilaahi maxamed laga dhaxlay oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga ah yah waxaa dhexdeeda ku sugan maa yashbi wax bogsiiyo oo qofkii maaragtay jirana ku bogsiiyo ku caafimaado cudurkii uu qabay oo muctaqadkiisii iyo wixii ku saabsanaa uu kaga bogsoon karo wayakfi ku filan xujo ahaan iyo daliil ahaan ugu filan ayuu maaragtay dhexdeeda uu ka helayaa weeyaan kutubtaasi ku sugan tahay marka cilmiga alcilmu alma'huur can alambiyaa laba qaybood baa loo kala qaadaa laba qismi weeye qayb waxa weeye maa habata bilkitaabi wasunna asaxiixa wax kitaabkeenna qur'aanka ku sugan sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo saxiixada ku sugan taas waxa weeye fahada laa shaka fii qabuulihi wa ictiqaadi madluulihi in la aqbalaayo oo maaragtay wuxuu tusinaayey yani la ictiqaadinayo wax shakiyo ku jira malaha maxaa yeele kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga inaan ku dhaqanno waana la amray oon itiqaad wixii lagu sheegay aan rumayno waana la amray weeyaan waxaa soo haray wixii nabigeenna wixii ka baxsan calayhi salaatu wasalaam ambiyadii ka horraysay wax laga soo guuriyo ambiyadaas wixii laga soo guuriyo oo yani maarata ambiyaau bani israa'iil waxa laga soo guuriyaa saddex qaybood ayaa loo kala qaadaa saddex qaybood baa loo qaybinayaa wax sharcigeenna uu rumaynaayo shareecadeenna qur'aankii iyo sunnadii nebiga ay u rumaynayso kaas waxa weeye dee war kama taagno waa la aqbalaya leanna kitaabkeennabu iyo iyo axaadiisteennibaa nabigeenna iyo kitaabka qur'aanka u allah ku sheegay sidaa darteed waa la aqbalaya qaybta labaad waa qayb qur'aanka sharcigeennu uu ka markhaati kacayo inay been tahay kaasna waa marduuda waa la radinaya weya wixii qur'aanka iyo sunnada ay beeniso oo min min aqwaali bani israa'iil ka mid a waa la tuuraya wey lama aqbalaayo lamana qaadanayo maxaa yeele qur'aankii baa radiyey inay been tahayna sheegay ama sunnadii baa sheegtay ayadana la qaadan maayo marka qaybta saddexaad waxa weeyaan yacni waa qaybta ouna sharcigeennu ku xukumin laa bisidqi walaa bilkadibi uu ka aamuso inuu waa beenna lama odhan oo sharcigeenna ma beeninin waa runna lama odhan oo sharcigeenna uma rumaynin markaasoo kaleeto hadday akhbaarta bani israa'iil laga soo guuriyaa hadday sidaa tahay yutawaqafu yutawaqafu canha waa laga istaagaa waa laga joogsanaya laa nu'minu bihi walaa nusadiquhu mana rumaynayno mana beeninayno maxaa yeele nabigaana amray calayhi salaatu wasalaam oo yidhi laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waquuluu aamanna bimaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum intaa ku sinta waxaa la leeyahay marka laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum ahlkitaab ha u rumayninina waxay sheegtaan hana beeninina waxa weeyaan waa wixii sharcigeenna uu ka aamusay ounan beeninin ama uusan u rumaynin taa weeyaan marka kaasoo kale waa laga istaagaya maxaa yeele haddaad beeniso waxaad dhici karta shay xaqa inaad beeniso haddii aad rumayso waxaad dhici karta wax baatila inaad rumayso marka si ayna labadaba u dhicin laa tu'minuu bihi walaa tusadiquuhu laa tukadibuuhu walaa tusadiquuhu baan ujeeda hana beeninina hana rumayninina halkaas in looga istaago ayaana la faray weeyaan marka waxaa dhici karta waxyaalaha kutubaha hore laga soo guuriyo oo maala hadda kitaabka zabuur oo kaleeta iyo waxbaa laga soo guuriyaayo raqaa'iq tiro badanaa la keenaayo allahu aclam kitaabkeennana uusan wax sugaayo aynan ku jirin markaasoo kale waxaa weeye waa in laga istaago laa nu'minu bihi walaa laa nusadiquhu walaa nukadibuhu halkaas inaad uga baxdo ayaa la rabaa weeyaan aliimaanu bilqadari wa bayaanu maa yatadamanuhu cunwaankan sheekhu shaarixa wuxuu u caqiday qadarka ayuu kaga warramaya aliimaanu bilqadari qadarka ilaahay oo la rumeeyo wa bayaanu maa shay caddayntii yatadammanuhu ay yatadammanuhu alqadar qadarka uu kulminaayo wuxuu kulansaday qadarkaas in la rumeeyo aliimaanu bilqadar waxaad og tihiin wuxuu ka mid yahay min arkaani aliimaani sitta xadiidkii jibriil ayuu nabigeenna ku sheegay calayhi salaatu wasalaam arkaanta iimaanka oo lixda ah ayuu ka mid yahay aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi an tu'mina biاllah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waاlyowmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharih labadaba in la rumeeyo khayrkiisa shartiisaba inaan rumayno marka iimaan aliimaanu bilqadar waa shay aad iyo aad muhiim u ah weya walidalika waxaa la yidhaahdaa baabu اlqadar marka la joogo min ashkali abwaabi alcilmi waاddiini cala linsaana la yidhahdaa waxyaalaha ugu mucaqadsan ugu dhibka badan oo ishkaalkeeda uu tiro badan yahay abwaabtaas ayuu ka mid yahay markii alcilmu waddiin laga hadlayo باب القدر باب كوجد كبدن أيو كم يديها ولذلك أمد بدن أي كل من أو طريق حقا أي كل من سلا درتيد شيخ قدر كوحنا وكان الدونا دور أرمض يعني هل كان لقبل أبو إلى ما ركتي وحوذيا يعني حقيقة الإيمان ومرتكب كبير يعني حكم مرتكب الكبير اللي جاره أي وذيا إيمان كاسي مركب واحد أركيس مركب روحه كلية يا شيخة لما درجة أي وليه هاي بولي الإيمان بالقدر قدر كل الرمية لما درجة وليه درجة كست كل جيدنا لما شيء بكل من يساب وليه درجة هرة موضوع يعني عنوان كهرة نوغو شيقيو تفاصيل مراتب, مراتب القدر الدرجة الأولى وما تضمن وما تتضمنه أيوك وشيغيا لبدا شيء هوريت لأن لبدا الدرجة مد والبابا لبا شيء بكل من حسابان مد والبابا لبا شيء بكل من حساب تن هورا وحي كل من حساب وقدر ككمدة يعني مارت الدرجة هورا الدرجة الأولى لبدا شيء كل من حساب حوا علمك إلهي وأزلك قديمك يا الله إنه أقيهي adoomada wax alla waxay sameynayaan intayna sameynin ka hor inuu cilmi u leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan koobaad weeyaan tan labaad wuxuu tilmaani qaybta koobaad darajada koobaad uu ku sheegayo waxa weeye kitaabatu dalika fi lawxi lmaxfuud wax alla waxay addoommadu sameynayaan inay lawxulmaxfuudka rabbi uu ku qoray horey oo ugu qoray azal ahaan oo ugu qoray qaybta hore taasay kulminaysaa darajada labaad iyadana laba shay bay kulminaysaa laba shay bay kulminaysaa tan kore tan hore waxa weeye mashiicada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qudradiisa kaamilka ah oo shay kastoo xaadita inuu ilaahay doonay qaadirna uu yaho awood u leeyahay shay koonkan iska dhici kara inuusan jirin ilaa ilaahay bacda mashiicati illahi wa qudratihi allah markuu doono oo maaragtay uu awood yacni qudradiisa inuu ku ahaato mooye shay ahaan karaa inuusan jirin midda labaad oo darajada labaad oo ku sheegayaahi oo labadaas labada shay ay leedahay kan labaadna waxa weeye abuurista allah koonkan alkhalq wal ijaad la yiraahdo koonkan oo dhan inuu asaga abuuray oo ahaysiiyay cid kale abuurtay oo ahaysiisana inaan jirin marka qaybtaas labada darajo oo kaga hadlo ayuu wuxuu galaya haddana isla qadarkii inaanan qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo shayga sharciga ah oo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa iyo wuxuu amrayo iyo wuxuu reebayaa inaynan iska hor imaanaynin wuu sheegayaa baab baab buu ka dhigayaa wuxuu raacinayaa yacni qadarkaas iyo sharciga tacaarud ka hor imaanaya inuusan jirin markuu sheego ayuu haddana wuxuu sheegayaa qadarka iyo allah qadaridda ou qadarin macaasida ilaa qofka markuu macsi samaynaya ilahay ba qadarin iskama samayn karo macsida waa shay rabbi u xukumay wey iyo nacaybka ilaahay macaasida uu nacab yahay laba shay iska hor imaanaysa ma aha isagoo qadaray buu haddana nacab yahay ilaahay subxaana wa tacaala yacni waa middaas midda labaad uu ku sheegayo weeyaan wuxuu haddana sheikha sugayaa inaysan wax isdiidaa ama khilaafa uunan ku jirin qadarka rabbi shay walba uu qadaray iyo addoommada inay ikhtiyaar iyo maaragtay awood ay leeyihiin oo ficilkooda loo tiirinayo ayagyihiin waxa dadka adoomada inay wax sameeyaan qofku wax sameeynayo xaqiiqatan u sameeynayo inuu yahay rabbina subxaanahu wa tacaala qadarkiisa uu leeyaho ka sarreeyo wuxuunan rabbi dooninna uusan samayn karin arrinkaas inuu ayadana sugan yahay ayuu sheikhu noogu sheegaya marka arrimahaas oo dhan ayuu baabulqadar iyo uga wada hadli doona aan arki doona insha allahu tacaala wuxuu sheikhu leeyahay raximah allahu watu'minu alfirqatu annaajiyatu watu'minu waxay rumaynaysaa الفرقة الناجية كوحدي بدبادي يعني كوحدة بدبادي مركا لليه وحي كبدبادي أدونك انت جوكت انحراف بكع بدبادي عقيدة دي صحبة أهيدي كتاق انت آخرنا عليك إلهي بكبدبادي سا مذهبك أهل السنة أي كتاق انت هي كما انحراف أدونك كتابك إلهي سنة النبي يكون رقميسا آخرنا وحوي عليك إلهي بكبدبادي سا فرقة ناجية ذا هي بدبادي ahlu sunnati waljamaacati ahayd ahlu sunna dadka sunnada nebiga ku dhaqmaa la yidhaahdaa waljamaaca jamaacatu lmuslimiinna ka midoo muctaqadkoodii saxaabadii taabiciinta atbaacu taabiciin waxay diinuha diin ka dhigto oo jamaacada muslimiinta aan muctaqad ku khilaafin waa kuwaas weeyaan ahlu sunna waljamaaca la yidhahda marka horaan uga soo hadalnay ahlu sunna waljamaca haddii la yidhaahdo alfirqa annaajiya haddii la yidhaahdo الطائفة المنصورة هدي اللي يراهدو السلفيون هدي اللي يراهدو أهل الحديث هدي اللي يراهدو كل الناس كم عنيين كله حصدا waxaa loo jeedaa dadka kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga iyo fahmigii salafka ridwaanullaahi calayhim diintan siday ahayd u qaatay ayaa ahlu sunna la yidhahdaa weeyaan magacaasoo dhan waa musamayaad wada sharci ah oo wada jiro weeyaan dadkaas marka alfirqa naajiya la yidhaahdo ama ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdaa waxay rumaynayaan bilqadari qadarka ilaahay bay rumaynayaan khayrigii kiisa wanaagsan wa sharrigii kiisa xun way rumaynayaan inuu xag alle ka yimi allah inuu qadaray rumaynayaan waliimaanu bilqadari qadarka alle oo la rumeeyaa calaa darajatayni laba darajow leeyahay laba mansilow kale leeyahay laba darajo weeyaan kullu darajatin darajo kasta kulligeedna tatadamanu waxay kulminaysaa shay-ayni laba shay bay kulminaysaa darajo kastaba laba shay bay kulminaysaa tii hore noo soo hormariyey wuxuu yidhi tafsiilu maraatibi alqadari yacni qadarka maaragtay maraatibta uu leeyahay darajaadka uu leeyahay oo la kala saarsaaro adarajat اluulaa darajada hore iyo wamaa tatadamanathu waxay kulmisay darajada hore laba shay bay kulmisaa baan niri sooma ahayn labadii shay buu marka noo sheegaya sheikha raximah llah wuxuu yidhi fadarajat اluulaa darajada horayso oo aliimaanu bilqadar uu leeyahay waxa weeye aliimaanu in la rumeeyo biana allaha tacaala alla sarreeye caliimun allihii og inuu yahay bimaa shay uu og yahay alkhalqu dadku makhluuqaadka dheh alkhalqu khalqigii ilaahay u abuurtay caamiluuna ay samaynayaan yani maaragtay waxa ay sameeyaan inuu rabbi og yahay bicilmihi alqadiimi cilmigiisii horreeyey inuu ku og yahay alladii cilmigii qadiimka ahaayo huwa allah subxaana wa tacaala mawsuufun bihi mid lagu tilmaamay oo ahaa azalan horay loogu tilmaamay wa abadan weligiisna uu ku tilmaamanaan doono ilaahay subxaana wa tacaala cilmi qadiima buu leeyahay oo min sifaati daati ka mid ah cilmiga qadiimka waa min sifaati daat ayuu ka mid yahay mawsuufun bihi allah buu ku tilmaamaya cilmigaas horayna waa ugu tilmaamnaa weligiina waa ku tilmaamnaan doonaa weeyaan oo magacaas waa wadan doonaa wey marka azalan marka la yidhaha alazal waxaa la yidhahdaa alqidam aladi laa bidaayata lahu azal marka la tacriifinayo waxaa la yidhahdaa waa horayn aan meelay ka soo bilaabatay jirin weligii buu ahaa allah subxaana wa tacaala abadan marka la yidhaahdana alabadu huwa adawaamu fi lmustaqbali aladi laa nihaayata lahu yani abad marka la leeyahy waa shay daa'imo weligii jirayo oo meeluu ku dhammaada aanan jiri doonin fi mustaqbalka meeluu ku dhammaada aanan jirin marka allah cilmiga horayba ugu sifaysnaa weligiina waa ku sifaysnaanaya waa ku tilmaamnaanaya wuxuuna og yahay waa in la rumeeyo allah subxaana wa tacaala inuu og yahay khalqigiisa waxa ay samaynayaan alla waxay ka dhacayo afcaala inuu cilmi u leeyahay wa calima allah wuxuu ogaaday wuxuu og yahay allah subxaana wa tacala oo ka warqabaa jamiica axwaalihim khalqigiisa xaaladahooda dhammaanteed ayuu rabbi og yahayo min aaacaati taacooyinka ay samaynayaanoo rabbi ku ateecaan waalmacaasii macaasida ay gelayaan rabbi cilmiba u leeyahay waalaarsaaqi risqiga ay cunayaan ayuu maaragtay uleeyahay allah cilmi u leeyahay waalajaali cumriyadooda iyo waxay ku dhimanayaan iyo inta ajashooda ay tahay buu rabbi cilmi u leeyahay subxana wa tacaala marka arrinkaas yacni wuxuu uga hadlay darajada koobaad laba shay bay kulminaysaa baan nahay tan koobaad waxa weeye waa cilmiga allah oo azaligaa oo shay walba kulligii kulminayo oy ka mid tahay in addoommadiisa waxa ay samaynayaan allah subxaana wa tacaala oo cilmi u leeyahay darajada koobaad weeyaan cilmigaasna waxaan idhi waa min sifaati daatihi subxaanahu wa tacaala allah sifaadkiisa sifaat daatiya la yidhaahdo oo daatadiisa ku tilmaaman oo yacni maaragtay weligii oonan ka zuulaynin laa yazaalu mutasifan biha azalan wa abadan weligii uu ku tilmaamnaanayo iyo allah subxaana wa tacaala inuu khalqigiisa wax alla waxay sameeyaan taaca iyo cisyaan risiqa ay helayaan iyo ajashooda inuu cilmi u leeyahay waa darajadii koobaad ayuu halkaa noogu sheegay darajada koobaad martabadeedii koobaad weeyaan martabadeedii koobaad teedii koobaad weeyaan shaygeedii koobaad tii labaadoo haddana noogu xijiyey uma kataba allaahu allah wuxuu qoray fi lawxi lmaxfuudi lawxulmaxfuudka wuxuu ku qoray yani umulkitaabka wa umulkitaab baa la yhahda wa aslulkitaab weeyaan lawxulmaxfuud waa la yidhahdaa umulkitaab waa la yidhahdaa waa taas weeyaan wuxuu rabbi ku qoray maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtiisa oo dhan wax alla wuxuu rabbi u qadaray khalqigiisa oo idin lowxulmaxfuudkaasuu ku qoran yahay fa awalu maa khalaqa allaahu wuxuu rabbi abuuray kan ugu horreeyaahi alqalamu qalamka ayuu ahaa wuxuu rabbi abuuray makhluuqaadkiisa kan ugu horreeya qalamka ayuu rabbi abuuray subxaana wa tacaala fa qaala lahu markaasuu rabbi wuxuu yidhi qalamkiiba wuxuu ku yidhi uktub qalamiihu qor wax qor baa la yidhi qaala markaasuu qalamkii wuxuu yidhi wamaa aktubu maxaan qoraa rabbiyow qaala uktub qor maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waxa ahaan doono ilaa qiyaamo laga gaaro qor baa la leeyahay sidaasaa amar loo siiyey uu qoray uu samaynaya weeyaan marka yacni taasna waa darajada labaad wax alla wixii khalqiga ay samaynayaan oo idil inay maktuub yihiin oy qoran yihiin oo fi lawxulmaxfuud ay ku qoran yihiin waa darajada labaad yacni darajada koobaad rutubadeedii labaad oo min aliimaani bilqadari ka mid ah weeyaan in la rumeeyo weeyaan marka yacni sheikhana wuxuu u daliishaday xadiidkaas oo hadda aan soo aragnayoo abu daa'uud fii sunanihi uu ku warinaayo can cubaadata bni saamitin radia allahu canhu yani wuxuu ka tarjamaya xadiidkaas weeyaan xadiidkaas abu daauud fii sunanihi oo ku wariyo cubaadat bni saamitna nebiga uu ka warinaayo cubaada wuxuu leeyahy samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه alي slam yaquul nebiga odhanaya baan maqlay awalu maa khalaqa allahu اlqalamu wuxuu rabbi abuuray waxa ugu horeeyey waa qalamka weeye faqaala lahu uktub qor buu yidhi faqaala wamaa aktubu maxaan qoraa qaala uktub maqaadiira kuli shayin shay walba kulligii qadarkiisii qor xataa taquuma saacatu ilaa qiyaamaha laga gaaro wax alla wuxuu yani maaragtay maqaadiirta khalaa'iqdu ay leedahoo dhan qor buu yidhi maaragtay marka arrinkaasna waa yani maaragtay shayga darajada laba darajada koowaad ay kulminayso labaad weeyaan mar haddii shayga la qoray maktuub ou yahay marka famaa asaaba alinsaanu famaa asaaba famaa asaaba alinsaana wixii bani aadamka asiibo lam yakun liyukhti'ahu mid gafaaya ma aha ila horaa loogu qoran yahay hore ugu qoran yahay lam yakun liyukhti'ahu mid gafaaya ma aha wixii ku asiibaahi kuma gafayaan leanna waa wax rabbigaaga kuu qoray yacni maaragtay intaanan yacni maaragtay khalqigaba la abuurin ka hor baa laguu qoray weeyaan wamaa akhta'ahu qofka wixii gafo uusan helinna lam yakun liyusiibahu wax ku dhacaya ma aha ma asiibayo ku dhici maayaan maxaa yeele loomaba looma qadarin inay ku dhacaan musiibadaas ama wax lamidka inay yani ku dhacdaana looma qadarin weeye jafat alaqlaamu qalamyaashii qadarka lagu qorayey kaddii lagu qoray way qallashay waduwiyat asuxufu warqadihii lagu qorayna waaba la laabayo waa hore waa qallalay yani amar dhammaaday weeye waa amar dhammaadan dib loogu noqonaynin weeyaan marka hadalkaas wuxuu ishaarayaa xadiidkii cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu ayuu ishaarayaa oo ahaa waclam ana maa asaabaka nebiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waclam ana maa asaabaka wixii ku asiibo ogow lam yakun inuusan ahayn liyukhdi'aka mid ku gafayo wixii rabbigaaga subxaana wa tacaala oo kuu qadaray ku gafi maayo maxaa yeele wax ku asiibo wixii kugu dhaco horaa lagugu qadaray weeyaan marka sabirkeeda inaad yeelataa lagaa rabaa weeyaan waa inaad ku sabirto wax alla wixii kugu dhaco hadday faqri tahay hadday cudur tahay hadday dhimasho tahay hadday wax abaar tahay wixii rabbi ou keeno subxaana wa tacaala waa inaad ku sabirta leanna ku gafi maayeen horaa lagugu qoray weeyaan wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii ku gafoona kugu dhicinna weligaa ma maarata kuma kuguma dhaceenba dhibba kuma kuma gaarin leanna wax laguu qadaray ma aha weeyaan markaasuu yidhi jaffat asuxufu wa ruficat alaqlaamu warqadihii wax lagu qorayna way qallaleen qaastii khaddii lagu qoray waa qallashay maaragtay qalamkana waaba laga kor yeelo waa hore amarkaan amar dhammaaday weeyaan marka alkitaaba kitaabatu dalika fi lawxi almaxfuud halkaas ayuu shiikhu noogu sheegay uma marka arrinkaas in shay kastaa maktuub yahay oo ilaahay agtiisa laga qoray adiladeediibuu marka sheikhu keensanaya daliil buu haddana keensanaya qur'aankuu ka keensanaya weeyaan kamaa qaala kamaa qaala tacaala sida allah uu yidhi subxaana wa tacaala alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaaءi wاlardi ina dalika fi kitaabin ina dalika calى اllahi yasiir fii suurati اlxaji u ilahay ku leeyahay subxana wa tacala suurat اlxaj alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha alleh yaclamu inuu og yahay maa fi samaa'i waalardi samadaha iyo ardada waxa ku sugan inuu alle cilmi u leeyahay miyaanad ogeynooda ka warqabin ina daalika kaa oo samaawaadka iyo ardada dhexdeeda ku sugan shay kastooo samaawaadka ardada ku sugani fii kitaabin kitaab bay ku sugayin waa laxul maxfuudkii wey ayaa lagu qoray wey ina daalika arrinkaasna yasiirun mid fudud weeye cala allaahi alla waa ku fudud yahay inuu yacni laxul maxfuudka oo ku qoraahi rabbi subxaanahu wa tacaala shay ku adag ma aha yacni cilmigiisa inuu rabbi subxaana wa tacaala samaawaadkii ardada waxa ku jiroo dhan inuu kitaab dhexdeeda yeelaa wax ilaahay ku culus maahana waa shay fududoo rabbi aan waxba ku ahayn weeyaan wuxuu kaloo daliishanayaa aayad kaleeto wa qaala subxaana wa tacaala allah wuxuu leeyahay wamaa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir wamaa asaaba يعني أيضا في سورة الحديد كجرتا وما أصاب وحي أصيبه وما أصاب ما أصيبه ده ماذا النافية وما أصاب ما أصيبه يعني من مصيبة مصيبة يعني ما أصاب مصيبة أدو يروكلا من توسك مزيدة للتأكيد على هذا أصاب ده فاعل كذا ومصيبة تاسويا فاعل كذا مصيبة تاسويا وما أصاب من مصيبة مصيبة ما أصيبته في الأرض بل كدحديس كما دعضه ودب أرضي ما جارته ولا في أنفسكم نفتي إننا دب كما دعوه إلا حتى مصيبة بل كدع على أما نفتي إن أي أصيبتها في كتاب مصيبة هذا كتاب دحديس متك السجن ويان كتاب أو لوح المحفوظ كا أي هرا لو بقر وحي أرضه كدعه أو أبار أو زلزال أو قرير أو دمشاء أو وحول بقى برواقة وح كسر دعه وحويان يعني وح كسر كله في كتاب يكون سجينين وين قارما يكون سجين من قبل أن نبرأها انتانا أبورين يعني نبرأها ضمير كذا أرضنا والله عليا من قبل أن نبرأ الأرض بلك انتانا أبورين كهر أي أرنتاس كسوغن تهي كتاب كسوغن تهي أي ليران أما من قبل أن نبرأها مصيبة لفتيد انتانا أبورين أي أبهر الله سيقري انتانا مصيبة لفتيد دعي دون تعال أبورين با كتابك اللي قري ويا لماذا معنى بله معنى وناسن ويا دي ليران نبرأ هذا الضمير اللي عليه مصيبة أما أرض اللي عليه لماذا بهر الله سوى شيقي ويا markaasuu rabbi yidhi intaanan abuurin ka hor ayay kitaab ku sugnayd ina daalika arrinkaas masaa'ibka dhacaya wax alla wixii dhacoo dhan in kitaab lagu kulmiyo oo looxulmaxfuudka lagu qoraayay yasiirun cala allah cala allah yasiir yasiirun mid sahlan oo fudud weeye cala allahi ilaahay buu u sahlan yahay wax rabbi subxaana watacaala ku culus ma jira arrinkaasi weeyaan marka yani wuxuu u daliishaday aayaddaasna shiikha in yani maaragtay wax alla wixii shay kasta oo koonkan dhacaa inay fil kitaab yihiin ayuu labada aayadood oo u daliishaday weeyaan markaasuu sheekhu wuxuu leeyahay wa hada taqdiiru taqdiirta qadarkaas hadda aan soo sheegnay attaabicu raacsan licilmihi alla cilmigiisa raacsan subxaanahu wa tacaala subxaanahu nusqaan oo dhanba ka hufnaaye yakuunu taqdiirkaas oo ilaahay cilmigiisa aana marna ka baxaynin wuxuu ahaanayaa fii mawaadica boosas dhexdeed ayuu ahaani jumlatan duuduub ahaan buu mar u ahaani wa tafsiilan kala saarsaarid tafsiil ahaanna wuu ahaanayaa weeyaan jumlatan wa tafsiila ayuu ahaanayaa weeyaan yacni shaygaasi wuxuu noqonayaa buu yidhi wuxuu noqonayaa jumlatan wa tafsiilan jumlatan marka maxaa loo jeedaa jumlatan waxaa loo jeedaa taqdiirka caamka ah baa loo jeedaa qadarka caamka ah baa loo jeedaa tafsiilkana waxaa loo jeedaa qadarka oo khaaska ah weeyaan aqdaarta khaaska ah ayaa loo jeedaa weeyaan sidaas buu maaragta sheikhu ku ishaaraya marka wuxuu u qaybiyey qadarkii laba nooc u qaybiyey qadarkuu laba nooc u qaybiyey qadar caam ah oo kulminayo shay kasta kulligii oo kaa'in ah kulminayo oo yacni maaragtay daliilkiisuna uu yahay shay kasta kulligii inuu maktuub yaho fi lawx lmaxfuud oo ku qoran yahay waa shay qadarahoo qadaran halkaa yaallo wey iyo qadar khaas ahoo kaas caamkaa laftiisa tafsiilkiisa oo la kala saar saaro tafsiilkiisa marka sheekha wuxuu ku sheegayaa saddex nooc buu u kala qaadaya midka tafsiilka saddex nooc ayaa qadarkaas loo kala qaadaya taqdiir la yidhahdo taqdiir cumri la yidhaahdo oo maalan midda uu shiikhu noo keeni doono weeyaan yacni maaragtay halkan oo bani aadamka marka la abuuraayo oo caloosha hooyadii lagu abuurayo waxa ilaahay cumrigiisao dhan loo qadaraayo taqdiir cumri baa la yidhahdaa caloosha hooyadii intuu ku jiro ayaa waxaa loo qadaraa yani ilaa uu ka dhinta wuxuu la kulmaayo o dhan marka taqdiirkaas waxaa la yidhaha waa taqdiir khaas ah oo kii caamka ahaayee la qoray oo weynaa oo khalqigoo dhan kulminaayey taqdiirtii caamka qadarkii caamka khalqigoo dhan kulminayay buu tafsiil u yahay oo markaa waxa weeye marka caloosha hooyadii ou galaa loo qoraa weeyaan taqdiirka labaad waxaa la yidhaahdaa يعني تقدير حولي بالإرادة كان خاص كسد هذا هو قيبينه وتقدير حولي بالإرادة أو مثلا ليلة القدر كأكلاته أو ما رأيت هذيك ليلة القدر قال إرادة سنة ذا وحي دعيه أي الله قدره محايل الله وحوليه فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم marka amar kasta kulliga oo maartay xikmad leh oo dhan ama la sugay ayaa maantaas maaragtay la xukumaa oo dadka loo qadara sanadkaa wixii dhici doono taqdiir xawli baa la yidhahdaa kii hore wuxuu ahaa qofkan cumrigiisa oo dhan kanna waa sanad walba taqdiirteeda wey kan saddexaad waa taqdiiri yoomi bay dhahaan maalin walba waxa dhacayo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni waxay u deliishanayaan kulla yawmin huwa fii shan ayaa loo deliishadaa yacni shu-uunan yubdiiha walaa yabtadi'uha maalin walbaba wax unbuu muujinayaa horey loo qadaray shacni horey loo qadarayo waa hore loox maxfuudka lagu qoray baa maalin walba mid soo daahiraya muuqanaya maarata la samaynaya taqdiirta marka saddexdaas أي قدر كعام كمرك اللي يرهده قدر كخاص كسدح راس أي علماء كتل ماميان أسجع قدر خاص اللي يرهده وآه تفصيل وآه قدر كعام كأهاب وتفصيل وياه وياه انت هس أي كشيء مرك تيمو شيخه أو نوت المامية وشيء وحير وهذا التقدير تابع لعلم الله قدر كاس علم الإله الرعسن سبحانه نزهنايه يكون في مواضع ميل أيو حنقنا جملة دودوب وقدر كعام كاه خلق قدن كقرن لوح المحفوظ كله قريوي وتفصيلا أيو أهانا يا مواضعنا وسدح على سدع سوشيغن كان عمرقا وقف كان أجشي سي رزقي سي وحو عني لها إيو مارت حسمين لها إيو شقي إنو يسعيد إنو يلقره تاسو كلويا أما مد كان مارت حولقا وسند كاه ربي وحو قدر أيو ama maaragtay midkan yawmiga ah oo maanta mid dhimanayo mid dhalanayo maarata waxsaas oo kaleeto ah uu rabbi samaynayo subxaana wa tacaala waxaasoo idin wuxuu yidhi faqad kutiba waa la qoray fi lawxi lmaxfuudi faqad kataba dha allah wuu qoray musame ka dhig faqad kataba rabbi wuu qoray fi lawxi lmaxfuudi lawxul maxfuudka wuxuu ku qoray maa shaaa wuxuu doono buu ku qoray wax alla wuxuu doono buu lawxul maxfuudka ku qoray weeye waidaa khalaqa hadduu alla abuuro jasad aljaniini ilmaha caloosha ku jira janiinka waxaad idha kan caloosha hooyada ku jiraa la yidhaahdaa marka uu abuuro rabbi subxaana wa tacaala jasadkiisa qabla nafki ruuxi fiihi intaana nafta lagu afuufin ka hor jasadkaas intaan nafta lagu ablagu afuufin ka hor yacni markuu abuuro bacaa ilaa allah wuxuu diraa ilayhi ila aljasadi jasadkaas oo nafta aan lagu abuurin ayuu wuxuu u diraa malakan malag buu u diraa malag baa loo soo diraya markii malagaas loo soo diraahi fa yu'maru malagii waxaa la fari بأربع كلمات أفر كلمات لفراه أفر كلمة إنه قره أيا لفريا مركز فيقال له حلولا يهي اكتب قر رزقه مد كان جنين كاهي هذا جسد كاه انت النفط اللي هو أبورن وحو رزقه عن دونه وكي عمرك أهاوي عمرك يسوع عن دونه قربا لليه وأجله انت أو نولانا يمدديس أو نولانا ينا قر عمرك انت أو نقنا يقر وعمله عمل كيس قر وحو سمينيه camal khayr muu samaynaya mise camal sharu samaynaya qor baa la odhanaya wa shaqiyun inuu yahay mid ahlu naar ah aw saciidun ama mid ahlu janna inuu yahay qor mid liibaane ama mid hooge inuu yahay qor baa la leeyahay halkaasaa marka taqdiirka xawliga loogu qoraa waana tafsiil oo qadarka horaa loo qoray looxul maxfuudka ku qoran yahay ayuu tafsiir u yahay tafsiir yani maarata tafsiirkii cumriga ahaa kaasay culimmadu ku sheegaan wey wanaxwu dalika iyo wixii lamid ah wey fahada taqdiiru تقديرتاس أن صوشيقني قد كان ينكره وحديد جري غلاة القدرية فرقة الطائفة اللي يراها القدرية أي ديد جرت قديما واقي هراء ديد جرين قدرية أي انكرتو أنا أقولين ومنكروه كوا ما ومنكروه كوا إنكري اليوم ما أنت للجوجنا قليل ويريهين ذاتك قدر كان وما ركتي سدا أو إنكره hadda dadka joogaa way yar yihiin buu leeyahay qarnigiisa uu joogay weeye laanna qarni saabic alhijri qarni thaamin alhijri ayuu ahaa qarnigii toddobaad iyo qarnigii sideedaad ayuu ahaa sheekhu raximahullah marka yacni dadka wuxuu leeyahay hulaada kuwa xadgudbay waa hulaad baa la yidhaha hulaat alqadariya qadariyada kuwooda xadgudbay ayaa inkirsanaa qadarka oo dhihi jiray alamru unuf oran jiray weeye wax ilaahay uu og yahay waxay leeyihiin cilmi oo ilaahay u leeyahay waxa bani aadamku ay samaynayaan ma jirto ilaa ay wax ka dhacaan markay dhacaan kabacdi buu rabbi ogaadaa bay yidhahdaan ayay ohan jireen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira hadalkaas bay ohan jireen marka way inkirayaan way diidi jireen amarkuna hadduu cusub yahay dhihi jireen alamru unuf hadduu bilowdo markaas uu dhacabuu ilaahay ogaadaaye ka hor ma ogo marka kuwii hadalkaa ohan jiray oo gulaatulqadariya ahaa way baaba'een kuwaasna waa kufaar wey waa gaalo weeye oo a'immadii waktigaas la soo gaartay soo gaartay waa wada maarata way gaalaysiiyeen waxaana la yidhaahdaa qad inqaradu way dhammaadeen waktigoodii kuwaas waa tegey weeyaan kuwa maanta joogo yacni maarata oo qadarka inkirayana sidii kuway u badnaayeen maahane waa yar yihiin buu leeyahay kuwaas waxa weeye yacni maarata waxaa la yidhaahdaa firqadan hadda waktigan joogto inkirayso waa tan cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala qirayso allah inuu ashyaada og yahay shay walba uu ka warqabaa waa qirayaan laakiin waxay diidayaan camalkan inuu qadarka soo galo oo waxay leeyihiin maya qofka bani aadamka qadarkiisa isagaa yani ficilkiisa isagaa samaysto afcaashiisa isagaa sameeyay qadar ilahay shaqa kuma laha isagaa abuurtay oo yani ficilkiisu abuuraa hadalkaas bay odhanayaan isagaa mustaqil u ah bay leeyihiin marka kuwa hadda joogaa inuu rabbi og yahay ma inkiraan sida kuwii horeetoo kale waa og yahay bay leeyihiin laakiin ilaahay shaqo kuma laho ficilkan oo xumida oo zinada ama macaasida ama waxa ka dhacay isagaa samaysta qofka ilaahay shaqo kuma laha marka kuwaasna sheikhu wuu ka warrami doonaa waanaan arki doonaa insha allahu tacaala الدرجة الثانية وما تتضمنته درجة كوبات لبا شيء كل من يسي وحوى علم إلهي وشامل أه إيه كتابته في اللوح المحفوظ وحول بينه كقرأي أدلة ذي أيو شيخ كاني ما سوى أرقني درجة ذي لبا دي وحي كل من يسوى لبا دي شيء أيو انت كبد الله بيا وأما الدرجة الثانية الدرجة لبا فهي مشيئة الله الله مشيئة ذي سي ويدونستي سي النافذة فليسي الماضية سعوني سي فليسي سي iyo qudratuhu awoodiisi ashamilatu wax walba kulminaysay qudrada ilahay wax ka baxsan kara ma jiro awoodda rabbi cid ka dhex baxsan kartaa lama arko taas way darajada labaad buu leeyahay wa huwa midkaasi aliimaanu rumayn wey qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu rumeeyo bianna maa shaaa allahu alla wixii uu doonaa kaana inuu ahaanayo yani wujida waa la helaa wey kaanada kii taamada ahayd bimacnaa wujida waa ما شاء الله كان وحل وحو دونا ولا هلا وجريا واهانيا وما لم يك وما لم يشاء وحن ربي دوننا لم يكن لم يوجد لم هلا ما اهانيا ويا وحن ربي دونين عد كون كان كسو كسو دري كرتا هي ما جرت ويا marka arintaas ayay tilmaamaysaa waannahu waliba ma fi waannahu shaniye ma fi samaawaati samadaha dhaxdooda iyo wama fi al-ardi dhulka dhaxdiisa ma ahaanin maadaas waa naafiye wey maa fi samaawaati samadaha dhexdooda ma aha wamaa fi lardi dhulka dhexdiisana ma ahaato min xarakatin dhaqdhaqaaq xarako ma ahaato samaawaadka xarako yar kama dhacdo ardadana xarako iyo dhaqdhaqaaq yar kama dhaco walaa sukuunun xasil kama dhaco xasilooni kama dhacdo ilaa hadday xarako iyo sukuun labadaba dhaco bimashii'ati illaahi subxaanahu allah doonistiisa ayay ku dhacaysaa wuxuusan rabbi doonin dhaqdhaqaaq yar oo samaysmi kara ma jiro سكون إيو حسلوني إيمان كرتنا ما إيمان ما جري كرتوا ضد الحركة وسكون واحد يعني حركة عكس جيد وسكون وحسلانتي يدقناشية حركة ودقدقاقة سوية وح أهان كرم مجره إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلهي دونستيسا أم بيكو أهانيسا مركا حلقا سحوك قهد لي مشيئة إلهي سبحانه وتعالى وقيبت اللباد ودرجة اللباد يكون منها يستيني كوبادة مشيئة إلهي لا يكون ما أهانيه في ملكه إلهي سبحانه وتعالى ملكه سأكون كان أه. ما أهاني ما شيء ما أهاني شيء قاسو لا يريد إلهي أسن دونين وحس ربي دونين ملكه كون كان مدح دعي كرام وحس ربي دونين كون كان كمدح دعي كرام ويا انت صرت قيبت هراء ومشيئة إلهي أو شاملة أه وخلقية لكل حادث كل من يسو أيو نوغو شيء شيخ ويا أرنتاس أيو نو شيء إلا الرميو بالغ مارمانا مراتب الإيمان كمثال وإن أدرم يسكون كان واحد حدي سدعي كرو إنو سنجرين إلا مشي أذي إلهي إنو كد عموي سو بجدي تاسنا رميسد وي قدرة ذي الشامل كائنة رميسد وحو دون كلي إن إحانيا إرادة ذي مشي أذي سكلي إن سعونيس إن رميسد وي مد الله بعد وحوي وأنه سبحانه الله نسقان ودن كفف ناي وحن عنتمين ودن كف جاي كده كنا زهناي قدير عليه أوذي إنه يهي على كل شيء شيء كست كل جو أوذه من الموجودات وحل هيسيئة والمعدومات وح أنا مركز لا هيسينين ومقن عدم كأه أن ولجرين كل ما إله إنه أوذ ليه فما من مخلوق مثل أبوري مجرو في الأرض دول كدحديس اللي أبوره ولا في السماء السماء اللي أبوري ملائكة النقطة أجرامتها فلك جاء وحدقاها يوحى سماواتك هالنقدين ardadii waxa lagu abuuray oo bani aadamka iyo makhluuqaadka kale iyo jamaadaadka iyo waxay tahayba ma jiri karo shay la abuuray ilaa hadduu jiro allahu allah baa khaaliquhu allah abuuray ah subxaanahu nusqaan oo dhanba ka hufnaaye laa khaaliqa axad abuuro oo kayrahu rabbi ka soo harayna ma jiro ma jiro wey walaa rabba rabbi kaleeto oo siwaahu alla ka soo haray oo khaaliqahoo koonkan iska lahoo abuurayna ma jiro oo dadku ay maaragtay rabbi u ah aan allah ahayn laba arka subxaanahu wa tacaala marka tanna waa darajadii labaad qaybteedii labaad oo maraatibul iimaanka ah ay kulminaysay oo ah yacni maaragtay martabatu alkhalqi waaliijaad yacni qof cid kaloo koonkan wax abuuri kartaa inaysan jirin qadarkay ka mid tahay in la rumeeyo marka afartaas shay ayuu sheekha labada qaybood noogu sheegay tan koowaad oo cilmiga ilaahay oo shaamilka ah kitaabada looxul maxfuudka ah inta in la rumeeyo tan labaad oo ah ilaahay subxaana watacaala mashiicadiisa shaamilka oo shay walba kulligii koonkan wuxuusan doonin wuxuusa asagu doonayn aysan ka dhici karin iyo inuu asaga shay walba kulligii abuuray in la rumeeyo maraatib alqadar ayay ka mid tahay weeyaan لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها wuxuu meeshaan markuu maraatib alqadar sheekha ka soo baxay qadarka maraatibtiisii afarta ahayd markuu noo soo sheegay ayuu leeyahay qadarkaas sharciga ilaahay oo taacada ou amro ama macsida ou reebo ou reebo nahyiyo ka hor imaan mayso arrintaas kama hor imaanayso weeyaan allah inuu macaasida qadaro inuu macaasida qadaro sida khayrkaba uu qadaro inuu macsidana u qadaro haddana inuu sida khayrka u jecel yahay macaasida uu u necab yahayna wax tacaaruda ma jiro asagoo abuuray oo qadaray ayuu haddana necab yahay ilaahi subxana wa tacaala sida khayrka asagoo qadaray oo u abuuray buu haddana u jecel yahay ayuu shartana u abuuray una necab yahay allah subxaana wa tacaala weeyaan marka arrimahaas arrimo qadarka iska ka hor imaanayo ma aha weeyaan wamaca dalika buu yidhi sheikha raximah llah ومع ذلك يعني وحو أجيدا مع كونه سبحانه وتعالى الله يعني أهانشهيسي هو الذي علم الأشياء وأفرتي مراتبه وحكست كل إنه أقيا وقدرها أو قدري وكتبها أو قري وأرادها أو دوني وأوجدها أو أهيسيي يعني انتاس أو سميي ومع ذلك أي سوى انت سميي فقد أمر هدنا الله وحو أمري العبادة الضومدي سبو وحو أمري بطاعته inay ateecaan ayuu rabbi amray subxaana wa tacaala isagoo qadarka ou jiro yaa haddana taacadii la is amray wa taacati rusulihi rusushiisa inay ateecaan ayuu addoommadiisii amray wanahaahum allah wuxuu reebay khalqigii ka reebay addoommadiisii can macsiyatihi macsiyadiisa iyo rususha inay ku caasiyaan labadaba allah wuu ka reebay weeyaan wa huwa subxaanahu ilaahay nasahnaayo nusqaan o dhan ka hufnaaye yuxibu lmuttaqiina dadka muttaqiintaoo rabbi ka baqaa waa jecel yahay ilaahay subxana wa tacaala والمحسنين ذاتك وناقة سمي درجة الإحسان قاري إلهي واجعلها سبحانه وتعالى والمقسطين كو عاد معنى مارت عادلين تو عدالة سمينا الله واجعلها ويرضى إلهي راضي بوكيهي عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك إيمانك يا عملك صالحا ليمت الله راضي بوكيهي انت سو مجد وخيرك أو أمري ذاتك قاتيوي أو أمرتي طاعدي أو فردتك قاتيوي wixii uu reebay dadka la yimidna wuu ka hadlaya wuxuu leeya walaa yuxibu lkaafiriina ilaahay gaalada ma jecla gaalada ma jecla kufriga ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala haddana ilahay wuxuu leeya walaa yardaa licibaadihi alkufra gaalnimo ilahay raadi ugama aha marna raalli kama noqonayo kufri iyo fisqi iyo taas oo dhan laakiin kufriga qofkaan ma samaysan karo waa qadar ilaahay hore u qoray weeyaan walaa yuxibu lkaafiriina gaalada ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala walaa yardaa kama raadi aha can ilqowmi alfaasiqiina dadka faasiqiinta ah ayagana raadi kama aha faasiqna waxaa la yidhahdaa alkhaarij can taacati illahi subxaana wa tacaala qofka ilahay taacadiisa ka baxo ayaa faasiq la yidhahdaa kuwaana rabbi ma jecla subxaana wa tacaala walaa ya'mur bilfaxshaa'i allah ma faro addoommadiisa xaalad xun oo foolxumo badan shay fuxshi ah ilaahay ma faro addoommadiisa walaa yardaa licibaadihi alkufra aayaddii buu tarjamaya walaa yardaa ilaahay raadi kama aha licibaadihi addoommadiisana alkufra gaalnimada ay la yimaadeen raadi kama aha ilahay subxana wa tacaala walaa yuxibu alfasaada fasaadkana ilahay ma jecla subxaana wa tacaala mufsidiinta iyo fasaadkaba intaba ma uu jecla ilahay subxana wa tacaala weyaan marka arrintan marka wuxuu leeyahay yani sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy raximah llah markuu mawduucan yani ka hadlay risaaladiisa tadamuriyada sida sheekh fawsaan risaaladiisa uu kusoo guurinayo dadka ahlu dalaalka ah wuxuu u qaybinayaa saddex qaybood bay uqaybsamaan u leeyahay saddex firqo ay ahlu dalaalka uqaybsamaan firqada koobaad majuusiya la yidhaahdaa firqada labaadna mushrikiya la yidhaahdaa firqada saddexaadna ibliisiya ayaa la yidhahdaa buu yidhi majuusiyada kuwa la yidhaahdo waxa weeye waa kuwa qadarka ilaahay subxaana wa tacaala yani maaragtay beeniyo wey qadarka ilaahay oo dhan bay beeniyaan haba rumeeyaan awaamirtii sharcigii haba rumeeyaan laakiin qadar oo dhan bay diidan yihiin kuwa qulaadooda oo xadgudbay waxay inkiraan cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala iyo qorista oo looxul maxfuudka ku qoray ayay inkiraan weeyaan kuwooda dhexdhexaystana waxay inkiraan mashiicada ilaahay iyo khalqiga iyo qudradiisa oo asagu wax abuuro ayay inkiraan sida muctasilada oo kaleeto iyo ciddii waafaqday iyagana waa taas weeyaan leanna waxay leeyihiin qofka ficilkiisa isagaa abuuran karo isagaa ficilkiisa abuuraya bay leeyihin marka kuwaas majuusiya la yidhaahdaayo shiikhu wuu noo keeni doonaa yani majuusu haadihi lumma inay yihiin qadariyadaas ayaa lagu tilmaamaya weeyaan qolada labaad almushrikiya la yidhaahda buu yidhi waa kuwa alqadaa'u walqadar ay ogol yihiin qadarka ilahay waa ogol yihiin laakiin alawaamir walnawaahi ayay diidaan oo inkiraan awaamirtii iyo nahyigii inkirayaan markaase waxay deliishanayaan yacni amarkii iyo nahyigii shaygii la faray samayntiisii iyo wixii laga reebay kaharintiisii bay waxay u deliishanayaan يعني قضية إلهي قدر كيس أدري شنايا سيدا مثل المشركين تأرانيسو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا بإلهنا ولا حرمنا من شيء سيدا سيليه مشركين تبا وحي إليهن شركي أن هدوس الرب الدوني لهين يا ما بشركي بالله بقى إيماننا مركا إن المشركين نقولنا إلهي بابا نلا دوني ووحونا السنة إليهن وكاس الدليل كدقنا يا نويا شركي إلهي رادك معها سبحانه وتعالى ويا موجودة إلهي وو دوني shirkigii waa ehaysiy iyo kufrigii haddana raadi kama aho waa lagaa reebay marka awaamirtiina waahidii bay diidan yihiin marka cid kasta kulligeed oo xujo ka dhigato alawaamir wannawaahi wixii la faray iyo wixii laga reebay inay ama wixii la faray fartoomaan diido wixii laga reebay inay ka haraan diido waxay la mid noqonayaan dadkaas ahlu tactiilka ayay la mid noqonayaan oo yani mushrikiyada la yidhahdo firqooyinka qadariyada ka mid a ayay noqonayaan weyaan qaybta saddexaad ibliisiya la yidhaahdaa ibliisiya labadaba waa qiraan قضاء إلهي قدر كيسنا ويقرايان الأوامر والنواهي ويقرايان لكن وحيليهن أرنتان إنو إلهي قضاء قدر سمايه حدنا أمر إيا النهي أو سمايا وتناقض بيليهن أو الله سبحانه وتعالى استناقضه إلهي بتناقض كحكمية يعني سبحانه يعني سبحانه وتعالى أي تناقض كحكمية حكمة إلهي عدله سدن بيدريا ويا كواس وكلاتوي مرك إبليسية لإلهذا رئيس كود وإبليس وي maxaa yeelay caqligoodabay ay maaragtay nusuusta u bandhigaan ibliisna caqligiisaba wax walba ka hormariyey oo yidhi maaragtay yani khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin marka dhoobada iyo maaragtay iyo maxaa la yidhaahdaa iyo nuur iyo dabka dabkaa wanaagsan oo ka fadli badan sidee marka midkii faadilka ahaa yani oo u sujuudaayo mafduulkii kii fadliga laga fadli badnaa ugu sujuudi karaa wax dhici kara maahanuu yidhi kuwaana caqligoodaba isticmaaleen inuu ilaahay kufri naga reebo ama maaragtay macsi laga reebo haddana asaga inuu qadaro haddana naga reebo wax dhici kara maahanay leeyihin marka ibliisiya kuwaasoo ka la yidhaahdaa weeyaan marka arrinkan ilaahay subxaana wa tacaala inuusan qowlka xaqaahay ahlu sunnuhu ay qabaan waxa weeye kama dhaxayso yacni maaragtay iraadada ilaahay subxaana wa tacaala doonista ilaahay shayga uu doono iyo maxabada ilaahayo shayga uu jeclaadaa wax talaazumoo ka dhexeeya male isma laazimaan shay buu ilaahay dooni karaa uusan jeclayn mana jecla ilaahay subxana wa tacaala tusaale ahaan ibliis ilaahay sooma abuurin allah baa abuuray soo maaha abuuristiisa rabbi baa doona wuuna abuuray allah ibliis ma jecel yahay ma jecla allah subxana wa tacaala marka shay uu ilaahay necab yahay buu qudradiisa uu ku abuuri karaa kuna ahaysiin karaa weeyaan shay buu ilaahay jecel yahay baan ahaani karaynin masalan rabbi wuxuu jecel yahay qofka kaafirka inuu soo islaamo oo muslim noqdo oo mu'min noqdo oo taaca uu la yimaado allah waa jecel yahay laakiin ilaahay ma doonin kaafirkan inuu islaamo kufriga inuu ku dhintaan loogu talagalay soo ma jeedin marka arrinkaasoo kaleeto waxa weeyaan yani allah subxaana wa tacaala madhabkaas ayuu yani maaragtay ahlu sunnuhu ay qabaan ayaa madhabka xaqa ah weeyaan allah subxaana wa tacaala yani waxaa la yidhaahdaa faqad yashaau maa laa yuxibuhu waxbuu doonayaa wuxuusan jeclayn ayuu dooni karaa sida hadda tusaale ibliiskao kale aan ku mitaalinay yani waxaa kaloo la yidhahda waqad yuxibu ما لا يشاء وجوده وحبو جعلان كرا أو ربي دورين إنه هذا إيمان الكافر وكليته إيه طاعة الفاسق إيه يعني ما رأت الله إنه سندورين فسقه كي كل من أيه خير كلا إيمانين كفرك كان كل من أيه الله جعلها إنه إسلامان وإنه دونيا لكن ما دون يعني وجعلها لكن ربي ما دونين إنه وجود ك... وجودك كانوا أحيسيه ما إنه دونين ويا لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقةً وأنهم يفعلونها باختيارهم عنوان كان وحشيخ ودقايا يعني شارح أسميي إن أنا قدر كسجدي سلا سجاع إيو فعل كأو أدان كلو تيرياي واحتناقض أه إسكهر إماد أم إسديدا إني سكجرين الضوامدون إني يهين تتك عمل فلاي باختيارهم خيار كود يكو عمل فلان الله إنه يفعل كود الله أبوري aysan ayaga ficilkooda abuuri karaynin marka masaaishaan hadhan waa noo soo wada hormarta waan soo aragnay weeyaan wuxuu shiiku leeyahay marka raximahullah waalcibaadu addoommadu faaciluuna xaqiiqatan ayaga xaqiiqa ahaan camalka u samaynayo maxaa yeele ilahay khiyaaruu siiyey yani ma ahan sida ay maaragtay qabaan jabriyada oo kale ay qabaan oy leeyihiin yani maaragtay ay leeyihiin addoonku waa majbuur waxa uu samaynayo dhan shaqo kuma laha ay leeyihiin wax alla wuxuu sameeyey shaqo kuma laha warkaas ay yidhahdaan waa war baatila weeyaan addoonka wuxuu samaynaayo isaga xaqiiqatan u samaynaayo wallaahu khaaliqu afcaalihim wallaahu allana khaaliqu afcaalihim afcaashooda allihii abuuray wey marka labadan hadal labada faqro qaybta hore wuxuu ku radiyey jabriyadii buu ku radinaya yacni waa rad wey waalcibaadu faaciluuna xaqiiqatan addoommada ayagaa camalkooda sameeyo ee ma ahan sida murtacishkaoo kale ay jabriyadu yidhaahdaan ninka waayeelka markii uu maaragtay gacmaha gariirka uu ku dhaco ma celin kara soomaha gacantiisa saasuu ley isaga ma taxakumo ma xukumo kaasoo kale waa ay leeyihiin ayaga jabriyadu ay leeyihin addoonkan wax alla wuxuu sameynaya ilaaha sameeyey shaqaba ma kulaha waxaan uu samaynayo camalka hadday macsi ka dhacdo xaaraan hadduu sameeyo hadduu wax dilo hadduu zinaysto hadduu waxado shaqo ma ku laha ilaahay baa iska le shaqo kumale addoonka bay leeyihin halkaasay halkaasay marayaan waa madhab baatila oo maaragtay jabriyadu ay wataan weeyaan marka wuxuu ku radiyey oo yidhi wallaahu waalcibaadu faaciluuna xaqiiqatan uu ku radinaya kuwa kale odhanaya cagsigooda taagan oo maaragtay odhanaya addoommada ayaga afcaashooda abuurto ficilka ayaga abuurto kuwa cagsigooda kuwa ahaa jiro isagaaba qofku wax alla wuxuu sameeyey ilahaba shaqo kuma lahay leeyihin maba abuurinba waxaan asagay ka dhaceen asagaa iskale ficilkooda abuurtay isagaa samaystay tiina wuxuu ku radiyo yidhi wallaahu khaaliqu afcaalihim ilaahay baa afcaashooda abuuray hadda ilaahay baaba wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna soo ma aayadda qur-aanka rabbi buu leeyahay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxaan samaynayn wamaa tacmaluuna horta waa la yidhi waxaa naloo sugay inaan wax samayn karnaa naloo sugay laakiin allah inuu khaaliqeedi yahayna waa naloo sheego wallahu khalaqakum wamaa tacmaluunana isaga abuuray weeyaan allah baa abuuray baa la odhanaya wey waalcabdu addoonka addoonka la sheegayahay huwa almu'minu waa kan mu'minka oo rabbi rumeeyo waalkaafiru waa midka gaalka isagaba waa addoon wey waalbaru midka baariga ah oo rabbigiisa baariga u ah oo taqigaah waalfaajiru midka faajirkaahay addoommadii ilahay bay ka mid yihiin waalmusalli kan tukanayo iyo wasaa'imi kan sooman intaba addoommo ilaahay weeyaan waa wada addoommo wey wax alla waxay sameeyaanna xaqiiqatan ayagaa u samaynaayo allahna asagaa abuuray ficilkooda isagaa abuuray weeyaan walibaad walilcibaadi addoommadii waxay leeyihiin qudratun awood calaa acmaalihim waxay samaynayaan camalkooda ay samaynayaan awood bay u leeyihiin wey walahum waxay leeyihiin iraadatun doonisna waa leeyihiin oo ikhtiyaar ay ku raadsadaanna ilaahay waa siiyey subxaana wa tacaala haddii khiyaara ku doonatana shaygan khayrka iyo taacada kulli iraadadeedii waa lagu siiyey wey wallaahu alle khaaliquhum addoommada midka abuuray wey wa khaaliqu qudratihim wa iraadatihim sida addoommada loo abuuray oo allah u abuuray buu iraadadoodii iyo yacni awooddoodii iyo doonistoodii labadaba rabbi u abuuray subxana wa tacaala weeyaan kama qaala subxana wa tacala siduu ilaahay yidhi liman shaaa minkum an yastaqiima wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah bal aayaddaas fiiri liman shaaa minkum an yastaqiimada hore waxay rad ku tahay jabriyaday rad ku tahay qolada la yidhaahdo oo odhanayaan addoonku waa majbuur waa khasban yahay addoonkan waa khasban yahay wax uu samaynayo o dhan ilaaha samaynaya isaga shaqo kuma laha ayay rad ku taho liman shaaa minkum qofkii idinka idinka midoo doonaya an yastaqiima inuu toosnaado mashii'a inaa leedahay ayaa laguu sugay oo toosnaan karayso ayuu rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa u sugay weeyaan yacni ayagu waxay leeyihin addoonka mashii'a ma leh waxna ma dooni kara bay leeyihiin aayadda qaybteeda dambana wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waxay rad ku tahay kuwa qadariyada oo odhanayo addoonku yacni maaragtay mashii'adiisa waa mustaqil asagaana ficilkiisa samaysan karo ficilkaada ma samaysan karto wamaa tashaa'uuna waxaad samaynaysid wamaa tashaa'uuna dooni maysaan waxba ma dooni kartaan ilaa an yashaa allahu ilahay inuu doono mooye allihii rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah mashii'adaadaasi waxa weeye